Xalay fiidkii hore waxaa si weyn looga dareemayay qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya gaar ahaan deegaanada maamulka Hirshabelle dayax-madoobaad taasoo jiidatay dareenka bulshada iyadoo dad badan ay isugu soo baxeen in la dukto salaadda si Alle loogu baryo. Dayax-madoobaadka ayaa bilowday fiidkii hore wuxuuna socday muddo saacado ah iyadoo marxaladaha si kala duwan si cad loogu arkayay magaalada Jowhar iyo tuulooyinka ku hareeraysan. Maxamed Faarax Shilow oo ka mid ah culimada Hirshabelle ayaa sheegay in dayax-madoobaadku yahay mid ka mid ah calaamadaha ku tusinaya awoodda Alle iyo muhiimadda ay leedahay toobadkeenka.
Ilaahay inaan u toobadkeeno dembi naga dhacay iyo qalad naga dhacay sababteeda loo qabanayo wax maysan gesbanin wax maysan haleeyin wax maysan dhibaateeyin laakiin anaga dembi naga dhacay waxaa la rabaa ilaahay inoo noqon subxaana watacaala ilaahay inaan u laabano meesha ilaaha ugu laabanahayn buuqa adkaayna jeeka adkaayna qosol adkaayna wixii dhan aan kaa darsanay diinta barashadeeda muhiim waa walaalayaal diinta barashadeeda la-aanta diinta la daruuray aad keenaysa dhibaatada isbarsiimada camalaa maanta keligeena waana meesha maanta ilaahay ugu noqonaya caawo cabsi waxaa raba cabsi in korkeeda la jeclayaa raba cabsi way dhaqan maa soo socday adduunka baa lagidiin rabaa alla baa lagidiin rabaa war maxaa dhici doono cabsi inaan la jeclaynaan rabaa maayna ma aha inaan oo qof qosalno shaqaynino buuqno meesha ku buuqsan dadka kale aad ugu faa'iidaysaa salaadan oo la tukanaya waxaa yidhahdaa salaad alkusuuf walkusuuf labay kala yihiin kusuuf iyo kusuufay kala yihiin qorax madoowaad iyo qamar madoowaad qamarka markii haweenkii sidaan oo kale loo qabsado oo u madoowaado salaada la dukanayo waa laba rakaco salaada la dukanayo laba rakac waa labada rakac see loo dukanaayo qaabkii loo dukanayaa waa inaan isaashin labada rakac loo dukanayo qaabkee loo dukanaayo maanta marka halkaa soo istaago allahu akbar yiraahdo salaada waa la galkeelaya faatixadii waa akrinaa سورة البقرة اللحف أيو أخرنا ركعة الأولى والركوع مركو الركوع إمامك وصول مقنع فرق وصول مقنع هذا الفاتحة بلا واحد فاتحة مركو بلا وفاتحة من هذا سورة البقرة اللحف وأخرنا هذا هو الركوع مركو الركوع كذي وصنع الله مركو إلى مركب السجود dayax-madoobaadka iyo qorax-madoobaadku labaduba waa calaamado ilaahay ku cabsigeliyo addoommadiisa rasuulkeena maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee wuu tukaday markay dhacday dhacdadani sidaasi darteedna waxaa la tukaday salaad kusuufta salaada dayaxa madoobaadka si bulshada ay ugu baraarugto in alle loo laabto